laga celiyey guddiyo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u saaray arrinta muranka badan dhalisay ee dhoofinta dhuxusha taalla dekeda magaalada kismaayo taasi oo ay ka biyo diideen maamulayaasha soomaalida ah iyo saraakiisha ciidamada kenya ee gacanta ku haya halkaas guddigaasi waxaa ka mid ahaa salaad cilmi axmed oo wariyaha b b c ee muqdisho ibraahim maxamed aadan uga warramay waxa uu ku saabsanaa safarka laga hor istaagay ee ay ku tageen magaalada kismaayo
safarkeenna wuxuu ku saabsanaa safaraan iska aadnay maahayn wuxuu ahaa safar qaran oo madaxweynuhu noo diray in aan xogogaal usoo noqonno oo usoo kuur galno dhuxul fara badnayd oo tiilay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose arrinta aan ugu soconnay oo ahayd inaan xogogaal kasoo noqonnaa waxay ahayd maadaama xoolahaasi meesha ku xayirmeen u n tuna cunaqabateyn kusoo rogtay dowladduna ay lafteedu raacsanayd arrintaas oo raalli ku ahayd bal qaabkii wax looga qaban karo dhuxushaas inaan warbixin ka keenno soona booqanno meesha dhuxushu taallo cidda iskale tiradu intay la-eg tahay dhibaatada dadku u qabaan inta ay la-eg tahay warbixintaasna aan madaxtooyada usoo celinno guddigu imisuu ka koobnaa guddigu ilaa hadda intaan ogahay wuxuu ka koobnaa toddoba qof dad kale waa jireen nala socday oo internationalka iyo ajnabi iyo wariyaal iyo abaanduulaha ciidamada amisom generaal cismaan subagle intaas ayay ka koobnaayeen maxaad la kulanteen markii aad tagteen garoonka kismaayo runtii waxaan la kulannay wax aanan filayn sababtoo ah meel waddankaaga ka mid ah oo markaas gumaysi u is leedahay gumaysi ma haysto inaad inta tagtid lagugu hor istaago la yidhaaho magaaladan soomaaliyeed ma geli kartid dantaa u socotay kama fulin kartid ammaankaagana mas-uul kama nihin in la yidhaahdo ciidamadii joogay ay yidhaahaan hadalkaasna ninka uu ka soo baxay annagu ilaa hadda aan aragnay wuxuu ahaa taliyaha ciidamada kenya eeraboorka magaalada kismaayo waxaanan filayaa ammaan aan kenya meeshaas ka qaban karin ama ka fulin karin inuusan jirin laakiin ayagu waxay sabab uga dhigeen waxay yidhahan maamulka magaaladan doonayn inaad magaalada gashiin oo idin arkaan mana doonayaan inay idinla hadlaan haddii sababo nabadgelyo jiraan xataa waxay ahaan lahayd oo aysa arrintu xumaan lahayn in ay yimaadaan ragga magaalada haysta sida axmed madoobe iyo oo yidhaahaan neow arrintaanaa jirta saasaanan wax u qaban karin ama nabadgelyo saasay tahay laakiin aslanba idinma arkayno idinlama kulmayno waxa micnaheedu ay tahay waa garan kartiin waa dowladdana ma aqoonsanin mana nalo kaga taliyo sidaasay noola ekaatay annaga laakiin safarkiinu laba jeero hore ayuu dib u dhacay maxaad ula xiriiri weyseen maamulka ciidamadii dowladda meesha jooga saraakiisha amisom ee kenya jooga maxaa loola sii xiriiri waayey maxaa arrinta loogala hadli waayey safarkiina ku saabsan runtii waxaad garanaysaa wararkii ay sheegeen oo riison ka dhigteen oo leeyihin nalooma soo sheegin ma aha inaan loo soo sheegin dowladdu way la xiriirtay wax ay caddaysay oo bislaysay ayay ku dirtay dadka ergada oo meesha ay u dirtay oo xog raa'iska delegationkuna dowladdu ka amar qaadanahayay oo ka socday iyaguna inay ka warqabeen waxaad kusii ogaanaysaaba isgaarsiintii ayay waxay gooyeen markii dowladdu cagaha ka qaaday magaalada muqdisho marka saasaad ku garanaysaa ujeeddo ay hor u hor joogsadaan wafdiga inay raadinayeen ee aysa ogaal iyo xiriir la-aan ahayn runtii saraakiil soomaaliyana ma aynaan arag xaqiiqada markii loo hadlo raggoo dhan oo ka wada raqaba wafdiga iyo wariyaalku mawgi wariyaalka kadib haddii dad u yimaadeen rag dhallinyaraa way jiraan oo ciidanka kenya iska dhex joogjoogay laakiin wax sarkaal ah oo soomaaliya ama ciidanka soomaalida oo national armiga aan ka aragnay haba yaraatee ma jiro oo nooga yimid warkaas wuxuu kasoo baxayey nalana joogay headquarterkiisana aan joognay xasan cali oo taliya ka ahaa saldhigga oo ciidan kenya ka tirsanaa ciidan kenyana maba ahaynba ciidan calaamadda amisom iyo watee ciidan calaamad kenya oo caadiya watay ahaayeen oo ad arkaysa inaysa amison kana tirsanayn kana amar qaadan ninkii abaanduulaha ka ahaa amisonna wuu la hadlay wax badan bay wada hadleen annagana way nala hadleen aakhirkii markii labadooda isa soo mari waayeen waxay ixtiraami lahaayeen hadday amisom ka tirsan yihiin abaanduulaha amisom ama dadka mas-uulka ah oo kaleo xataa haddaysa annaga na aqoonsanayn ugu dambayntii muqdishoad kusoo laabateen wafdiga waxaa diray markiisii horeba madaxweynaha madaxweynahan waad is aragteen maxaa kasoo baxay kulankiini madaxweynuhu go-aan deg dega markaas meesha kuma qaadan go-aankaas waxaan umalaynayaa inay shaandhayn doonaan oo sidii u saxan oo wax lagu hagaajin karo u dhaqaaqi doono laakiin dad ahaan annaga wafdi ahaan sida soomaaliya o dhan ay u dareentay oo meeshaas meel la haysto oon ka tirsanayn xukunkana rabin ay noola ekaatay annaga runtii markaan rabno
salaad cilmi axmed oo ka mid ahaa guddi dowladda ku-meel gaarka ahaa u xil saartay soo kormeeridda dhuxusha magaalada kismaayo oo laga soo celiyey garoonka magaaladaasi wuxuu u warramayey wariyaha b b c ibraahim maxamed aadan wariyaha wuxuu mar kala markaas kadib la xiriiray maxamed faarax oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee jubbooyinka oo markaasi ku sugnaa degmada afmadow arrintaas ayuu ka waraystay balse marka hore waxa uu weydiiyey banaanbax la sheegay saaka inuu ka dhacay afmadow waa barnaamij baa ka jira gobolada jubbooyinka iyo gedo dhammaan qaybaha ciidamada dowladda federaalka iyo warka raaskamboolika ayaan dhahay deegaanadaas from luuq ilaa badhaadhe ilaa kismaayo inta udhaxaysa mudaharaad ballaaran baa ka bilowda saaka labadii saac ilaa saacadda aan kula hadlahayo oo afartii iyo barkaan ku socdaa maxamed dadku maxay saakay usoo baxeen oo ay doonayaan dadku alle waxay ka hadlahayaan barnaamijka xukuumadda federaalka ah ee ku wajahan gobolada jubbooyinka ayay dadku ka mudaharaadahayaan oy ka soo horjeedaan waxayna taageerahayaan maamulka gobol maamulka degmada kismaayo qaabka ugu wada shaqada gobolada jubbooyinkana loogu samayn doonaa maamul ay iyagu leeyihiin marka barnaamijku sidaas waa walaalo maxay tahay waxyaabaha eh, ay dowladda federaalka uga cabanayaan dowladda muqdisho iyadaan dhaafinba inkastoo wafdi ay soo dirtay aad ishortaagteen maxay tahay dadku waxay dowladda uga cabanayaan walaala dadka soo baxay saaka ee mudaharaadka soo bixi soo u soo baxay waxay ka hadlanayaan sida aad la socoto labaatankii maalmood ee ugu dambaysay xukuumadda eh, federaalka ah oo weliba khaasatan madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud wuxuu in badan ka hadlahayay eh, qaabka dhismaha gobolada jubbooyinka dadkuna waxay qabaan maxlumaa dastuur sadaali uu jiro oo dastuurkaasina ogol yahay in laba gobol iyo wixii ka badan la isku dhiso in iyaga goolyaha ay xukuumadda federaalkii ku dhowrayso maxaa dhacay gobolka eebaa iyo bakool caasimadiisa baydhabo ee ciidamada dowladda la wareegay xukuumaddana wax faragelina kumay samaynin sidaas si lamid a caasimada hiiraan galgooyne ciidamada dowladda la wareegay xukuumaddana wax faragelina mayan ku samaynin gobolka shabeellada hoose degmadiisa marka ciidamada la wareegay xukuumaddana faragelina mayan ku samaynin sidaas oo kale meelo fara badan xukuumadda ciidamada la wareegay laakiin waxaad moodaa kismaayo xukuumaddu inay aragti gooniha iyo diinad gooni asaasay ilaa ay gaadhay heerkii ugu dambaysay inay maamullo iyadu uga soo madaxowday muqdisho taasna dadweynuhuna ma ogolo annaga ciidankiina ma ogolin wax laga qaadan karo gobolada jubbooyinkuna mataasan ma aadan maxamed een, wafdi ay dowladdu soo dirtay dhowaan aeroboortka kismaayaad ka celiseen maxay tahay sababtaad u celiseen adeerkaasi waa barnaamij aan hadda kasoo gudubnay waxyaalaha loo celiyo arrimo farsamaa jirta runtii barnaamijkaas marka waa waktigiisaan siinaynaa isaga laakiin waxaan kuu cadaynayaa adeer xukuumadda federaalkii inta ay gacangelinta tooskaan ku hayso gobolada jubbooyinka ee wada shaqaynta annagii xukuumaddu ma fiicnaan doonto arrintaa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalkii inuu ka waantoodo ee isha goonida ah ee ku dhowrayo gobolada jubbooyinka maxaa dhacay ciidamada dowladda federaalka iyo ururka iyo ururka raaskaandooyi annagu waxaan u aqoonsanay inay yihiin asaaskii ciidanka wadda dalka soomaaliyeed inay ahayn ciidankii guulaha ugu ballaaran ka gaaray nimankii khawaarijta ahaa marka de ma waxaan dhihi karaa muqdisho iyadaa khawaarijta miyaan dhihi karaa mar hadday diidan yihiin horumarkii iyo dibuqabshadii deegaanada gobolada jubbooyinka Een, waxaad wadeen shir maalmahan ee maamul loogu samaynayo ee, jubbooyinka gaar ahaan kismaayo Ee, shirkaas isagu xaggee ku dambeeyey adeer shirkaasi meel fiican buu marayaa waan horay baan kuugu sheegay ummaddu waliba dastuur bay leedahay dastuurka naaciddu hadday ku dhaqmi weydo iyadaa xukun diida sida annagoo ka garanayna dastuurka waxaa lagama maarmaan noo ah ama qorshaha iyo koowaad iyo labaad iyo saddexaadu inuu yahay in maamul loo sameeyo gobolada jubbooyinka barnaamijkaasina meel fiican buu marayaa insha allahu waqtigu dhamaystirmana waa soo sheegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo
afhayeenka ciidamada dowladda federaalka ee jubbooyinka maxamed faarax wuxuu u warramayay wariyaha b b c ibraahim